markaas sheekhu raximah llahu tacaala walquranaa kollay qasriga waxaa keenay uun wasankaa keenaya ee asalku alquranaau buu ahaa ilan waa jamcu qariinine walquranaa dadkii iyagu markaa isku da-da ahaa ee adigu amar umuurta riwaayada kamida ama riwaayada ku tacalluqsan wadaagsaday oo ah luqayiga ay ugu horeyso la kulankii mashaayikhdu ama da-dii inta badan haddaba quranaa waxa weeyaan horta isagii baa inoo fasirayeen mandul weye istawow sinmay fi sanadi sanadkii ku sinmay sanadka halkana macnuhu waxaa looga jeedaa ay ku siman yihiin alaqdu can sheikh sheekhi keliya ama dadee isku wada mida siman unbay ka wada qaateen ama sheekh keliya bay wax ka wada qaateenoo waa xagga qaadashada iyo werinta sheekhyada wax laga wariyo ayay inoo isku sheekhyo weeye sheekhe keliya la wada kulmeen ama dadee iyaguba isku mid ahaayoo sinaa unbay isoo wada gaadheen ay wax ka wada wariyaan haddaba dadka xagga sanadka ku sinmay weeye taas iyada waa mid iyo waa sidii da-da ku sinmay haaliban iyada da-da waxaa dhici karta laba nin oo sheekhe la wada kulmay inay waxa weeye da-dii ku kala wenyihin oo dee makada majliskeenaba dee dadku isku da- maaha oo xaggaasi laakiin waa haalibun buu leeyahay hadday dadku si caadiya waxu wada bilowdaan wasiyadiyo dee dalabkana ay wada bilowdaan da-diina waa laysku dhow yahay ee haddaba waa sinni da-diina sinmay haaliban laakiin da-du waa inta badan waa fi lhaalib dad aada u kala tagsan baa majlis ku kulmaa sheekhina ka wada wariyaan haddaba kuwaas weeye horta qurano kuwaasaa la ydhaha oo imanka aqraanta waxaa looga jeeda aqraantii buu inoo tacriifiya waa dadka caynkaasa haddaba dadkii caynkaas ahaa hadday wax kala wariyaan ayaa maxaa la odhanayaa riwaayatul aqraan ayaa la odhanayaa taas baa riwaayatul aqraan la odhanaya marka qaaliban xagga sanadka uma taalla iyo sheekhyada la kulankoodu taasi waa caadi waa way ku siman yihiin xaggaas ee qaaliban waxay u taallaa waa da-di oo awqaada qaarkeed waxaa lagu kaaftoomaa si ay riwaayatul aqraan unoqoto dadkan inay sanadka ay sanad ahaan ku sinaayeen xagga da-dooda tafawuta uba dhexeeyeen haddaba wuxu uhi wacdud waxaad tirisaa adugu qismayni laba qaybood oo macnaha laba u kala saaroo labay kala noqonayaan riwaayatlaqraan mudabatan tiri mudabat mafcuulkii hore kasoo bedelkan su isaguba sheekhaaba icraabanaya maanta de markaa alfaadihiisan oo halka ugu dambaysa sharax ayuu ku icraabay waxyaalaha halkan ku sugan wacdu tiri oo noocan waxaad ku tirisaa amaad tirisaa qismayni laba qaybood u qaybi mudabatan mudabat iyo wagayrahu halkaas buu noqon oo markaa mudabatana waxaan ka bedelaynaa mafcuulkii wagayrahuna waan ku cadfaynaa markaas saasaa xarakaysanaysaa yaanay de waayo laakiin sheekhaaba dee gab ahaan sharaxa inoogu cadaynayo wax markaa maanta ruuxii u fiirsada sharaxu waa umuuraha u ogaani waqismayn wacdud qismayni mudabatan mudabatkii buu fasiri sabab wixii lagu cadfayay inoo dambeeyo wa huwa mudabatku idaa akhada hadduu qaato weeyuu wariyo kullun waa kullun oo min alqariinayni mid kastoo labadan qariin kaba mid eh can aakhirin can aakhirin baan aqriyaynaa halkan waxaana keenay in lastanwiiniyo oo la sarfiyo waa isma la yansarif ee daruurada wasniga can aakhara in la yidhaahay ahayd macnuhuna waxa weeye idaa akhada hadduu wariyo kullun mid kastoo labadii qariin kaba mid eh can ilaakhari kii kale uu wax ka wariyo oo bal misaal ahaan abu hurayre iyo caaisha waxaan yihi waa aqraan hadduu abu hurayre caaisha wax ka wariyo caaishana ay wax iya isaga ka wariso oo mid kastaaba ka kale ka wariyo taa maxaa lagu magacaabayaa mudabat baa la odhan haddaba mudabatan tiri iyo wagayrahu intaa hore waxay tafsiirkii mudabatkeediiyo mudabat mid aan ahayn oo markaas infiraadu fadin wahuwa markaa kaan mudabatkaaine keyrkii infiraadu fadin waa mid ahaan labadan qariin mid ahaan la gooni noqodkiisa weeye uu la gooni noqdo biriwaayati can ilaakhari riwaayada uu ka kale ka warinayay marka infiraadu fadin way su idaafaysantao waa mid keliyaho ujeedadu labadii qariin kamida kelinimadii uu keli noqday ee uu la keli noqday riwaayada uu qariinkiisa ka wariyo laakiin kii kale isaga dib ugama warin taas weeye noocii labaad markaa maxay tahay kale laqbadii haddaan aragniyo sidaa u laqbaysanaysaan noocan riwaayatul aqraan baa laba nooc noqda midi isagu waa nooc mudabbat la yidhaah hayra bayquniyadiiba dee waa si aan soo arkayna umuurahan ama mudabbatkuu soo dhigtay halkaa mudabbatna barkood waxay yidhahaan waxa laftigan laga keenay diibaashatayulwaji oo labadan dhaban baa diibaasho la yidhaahaa ama diibaashatayulwaji oo dee waanay isqaabilayaan ama ay siman yihiin labadanna markaa maanta way dee laba ruux oo siman oo iyagii sanad ahaan ku siman baa dhexdoodii wax kala warinaya halka mid kastaaba sheekiisii uu ka warin lahaayee sinaan lahaayeen ayaa imika mid mid u sheekh noqday marka waa dee waanay sinaayeen markii hore oo waa ka waa siman yahay mudabatan ama waxaaba weeye tadbiijku macnaa tazyiin iyo taxsiinkaa la yidhaha tadbiij oo waa qurxin oo dee sanadka caynkana waxa weeyaan labadani ay dhexdoodii kala warinayaan kolley waxa ku sugan daraaiftii iyo waxyaalaha ladaaifta isnaadkee kolley isnaadkana yar u yeesha macaan iyo xalaawo iyo dee qurxin qurxisa ayaa kuba sugan markay labadoodani dhexdooda wax kala warinayaan mid kastaana haddana kii kale dib ugaba wariyey oo bal taasna waa la yidhi laakiin waxa weeyaanun inagu taasi waa luqa ahaan markaynu eegno nooc ahaan labadaa shaksi ee da- wadaagsaday inta badan ama sanadkii ku sinaa marka mid kasta ka kale uu wax ka wariyo ayaa waxaa la yidhaha mudabbat taasi waa nooc nooca labaadna waa mid ahaan baa kii kale ka warinaya laakiin ma hayno kii laga wariyey qariinka ahaa isagoo qariinkiisan ka wariyey rio xadiiskaa kale isaguna dib wuxuuga wariyey xadiis kale ka wariyey ma hayno taas oo kalena waa riwaayat laqran unbaa la odhana markaa mudabadku waa nooc riwaayat laqran ka mid ah riwaayat laqran waa caam laba qaybood bay u kala bixi riwaayat laqran mudabadkuna waa qayb riwaayat laqran kaba mid oo isagaa khaasa intaa weeye wagayrahu mudabatan wagayrahu infiraadu fadin wahwa markaa kayrku infiraadu fadin de haduukaasi ahaa mudabadku ida akhada kulun can aakhara can ilaakhari kani muxuu noqonayaa infiraadu fadin waa mid labadii raawi kamida oo la gooni noqdo kii kale kala gooni noqdo xagga riwaayada laakiin kii uu isagu ka wariyo an isaga dib wuxuuga warin taas baa laydha kolley faaidadii ulahaana waa noo waa kaan soo aragnay waxaana amtila waa inoogu sugantahay labadaba amtilada de waa wax aada u sahlan way waagan waxaana sharaxa inooguma suganba daraquninu kitaab dan oo mujalad ah oo umuurahan isagoo tatabucay dabagalay ruwaadiisa wax ku kala warisay inuu kitaab dan oo xaafil oo jaamica uu ururiyo mujalad dhan gaadhsiisan bal amtilo kala duwanna hadday saxaabati iyo hadday keyrkood tahayba laakiin waa wax aada u sahlan oo idinka eegan waxaa kaloo sharaxa inoogu sugan kol inay kulmi karaan jamaaco aqraan kamida xadiiskeyga hadiyo goor nuzuulka badan ee axaadiista kuga yimaada na waa umuuraha ama meelahay kaba yimaadaan bay kaba mid tahay oo eeg xadiis baa waxaa dhexdoodii kala warinaya laba wax ka badanba jamaaco aqraan kaba mida ku kulmaya oo marka midee nin qarinkiisii ka wariyo ka kalena xadiiska uu kasii warinaya nin qarinkiisii ah no da-diisii ah ka kalena nin saasa ka warinayo xadiiskii sanadkiiska koobnaanla uu dheeraanaya markaa xadiis buu soo qaaday axmed ibnu xambal warinayo abi khaysama zuhayr ibnu xarbi ka warinayo isaguna yaxya ibnu macin ka warinayo isaguna cali ibnu madini isaguna cubaydullahi ibnu mucaad intoodaasba axmed iyo abu khaysama yaxya cali cubaydullahi ibnu mucaad badku waktiahaa weeye sheekhay la wada kulmay aqraan ahaa xadiiskiina midboogkii kaleu kaba wariyay de markaa xadiis bal axmed warinayo oo uu ku gaadhi lahaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddex uu ku gaadhi lahaa ayaa dhici karta imika halkan muxuu noqday shantoodaas iyo mucaad oo kale oo lix shucba toddoba abubakr cabdisalaam caisha toban buu gaadhay waana imaam axmed wuxuu warinayo saddex dee sulaasiyaadkiisaasi ay badan yihiinba kitaabkiisa kuba suganoo bal dee gooni ahaanba loo saaray haddaba taasi waxay keentay nuzuulka axaadiisay keentahay kol markaa adigu laba wax ka badan baa kukulifma karaa sanad alixwatu walakhawaat waa dadkii walaala ahaayee ruwaada kaba mid ahaa taas weeye iyagana kutub dhowra ayay dejiyeen culimadu u dejiyeen oo waa macaariftooda iyo anwaacahooda ay intay u cinaayoodeen kutub ay kuba khaas yeeleen inta badanna anwaacdan aan arkayno kutub gaara kuwada markaa loo alifay ama dee maanta ha lahayo ama waxa laga haya ama yaan barhkood lahayn ninbe laakiin kutub gaara waxyaalaha aan hayn oo dhan ay noo socon doona kutuba loo khaas yeelay oo lagu tatabucay oo halkani waa misaal iyo tacriif guud uune laakiin la dhamaynayo la tatabucayo bal uu isku dayey dee xasrintu kolley aad bay u adkaan kartaye bal inuu horta wixii wada sheego ama intoodii badnayd sheego ayaa jirta oo dee ruuxii doonayay macrifo ziyaada inuu waxa u yeesho ama guud ahaanba wixii uu dee wada helo wixii jire waaqac ahaaye soo arooray waa kutubtaasun weeye meesha loo doonan kara ama kutubtan kale ee anwaacda dhigaysa inkastaba habadiyo namsiladii haddana qadar kooban oo wixii lagu fahmo uun ama lagu ayunbay ee noo sheegayaan in looma soo dhamaynayaan haddaba dadkii walaalo ahaa rag iyo dumarba ee ruwaadda ka mid ahaa ayuu mabxadkiisii ama baabkii iyo mawduuciisii kan yahay kollaytana waxay yidhaahaan de faa'iido badan bay horta macrifadiisilada faaida waxaa kala mid ah ruuxu waxaa dhici karta inuu u maleeyo markuu arko ima ka soo qaada laba raawi oo imanka anas ibnu sirin iyo maxamed ibnu sirin oo wax kala warinaya inuu arko inuu islaamana waa qalab waxma kala warinayaan taasi waa suurtagal oo dee halkan laakiin taa danigaas uu kaga nabadgelaya hadduu umuurahan ogaado arrin kalena way jirtaayo dee dadku ina magacyadan waa lala wada baxaa marka haddii uu markan dadkii walaalo ahaa loo soo dhigtay dadkii iyagu magacyada un ku kulmeen walaalo ahayna meesha ay u yaalaan oo dee kuwan markuu bartay in kuwii kalena uu kaba ogaanayahay waxaa lagaga badbaadayaa iyadana dee in loo mareeyo ruuxan ruuxan aan laba dhalan oon walaalkii ahayn magacan aabay wadaagsadeen daraaddeed un inuu walaalkii yahay oo dadkii walaalahana waa la ogaan kuwii aan walaalo ahayna waad garanaysa marka dadkii magacan kuba kulmay ee wax ka dhexeeya si aanu jirin oon walaalo ahayn bal markaa taasna waa lagu garan karaa si ogaanta laakin haddii aanad halkan ogeyn de waxaad dhici karta markaad magacii aragto ina tiraa malaa hebel walaalkii se cabdillahi ibnu dinaar iyo camr ibnu dinaar oo kale ama waxa weeyaan dee axmed ibnu ashkaab iyo cali ibnu ashkaab iyo maxamed ibnu ashkaab intaba way jiraan walaalama maaha oo bal markaa ciddii aan walaalo ahayn in walaal la moodo oo loo mareeyo sina waa lagaga badbaadaya umuuraha ay u cinaayo dee kollayna axaadiisi iyo waxyaalaha dadkan magacyadan kuba kulmay kolba ibnu fulan waa imanaysaa oo labadii walaalo ahaa ama iyadoo laba nin ama wax ka badan inay magacan leeyihin mid kasta ibnu fulan laydhaah haddii la iibaaniyo o kale oo welibana midkood siqo uu noqdo midno aanu siqo ahayn oo kale taasna bal dee kollay inay waxyaalaha jiro xadiiskii baaba kuba xidhnaanayo siixadiisiiyo aqbalkiisiy iyagana bal ku yahay walaalihii magacan wada lahaa ama aabahani ka wada dhexeeyey dee garashadiisa la garto khaasatan marka waxyaalihii mudhamkaa la fasirayo taasna waa faa'iido weyn oo umuurahan kuba sugan aymadna xag ootu inoogu tirinaya welibana intaa uu dhistay un maaha xataa kutu madbuuca jirta mid daara qudni waan arkay oo dee madbuuc codsanayaan weynaanoo juzyarba ahaa oon imanka halkan kuba sheegin iyo kuwo kaleba way jiraan oo iyaguna ay noocyadan u alifeen markoodna waa kaa halkaas jiri inoo jiriya xagga ootu sharax marka wuxu uhi sheeku raximah llahu tacaala wa afraduu way gooni yeeleen culimadu alafata waa dadkii walaalaha bitasniifi maaha inay nooc u sheegeen halkan ah ee kutub gaaray uu ku ururiyeen oo iyaga ay ku tatabuceen taas bay ku gooni yeeleen oo bal markaa waa macaariftoodii dee faa'iidaduna iyo waxa keenay ihtimaamkaa weyne culimadu ay ihtimaamtayna waa umuuraha aan sheegay baaba kaba mid ah dee dadkii alifay markood kutubtaasna waa ka sharaxa inoogaba sugan marka wuxuu yihi faduu salaatatin amsilu inoo sheegaya sheeku faduu salaatatin saddex kuwii u saaxiibkaa macnaha waa saddex walaalo weliba saxaabi tanu xunaysan waa reer xunays weeye oo waxa weeyaan markay saddex noqoto walaalaan oo ruwaadii kamida ama saxaabadii rasuulkana weeye saddexdani waxaaba weeye ilma xunayf oo sahl iyo cabaad iyo cusmaan sahl ibnu cusmaan ibnu xunayf iyo sahl ibnu xunayf iyo cabaad ibnu xunayf markaa saddex markay noqoto misaalkoodu waa ree ilma xunayf arbacatun laba siyo ayay halkan icraabaan ama ay nusqooyinka ku sugan waxa weeyaan ama nusooyinkii de maqduudaadki ama de nadmiga in arbacatun la yidhaah iyo in arbacatin la yidhaah haddaan idhaahno arbacatun iyada dee waaba hadal imakaan iskaba bilaabanayno haddii arbacatin la yidhaahna duu salaasatin baa inoo horeeyay tii baan iska wadanayna waduu arbacatin afar kuwa saaxiiba ujeedadu afar walaaleyna abuhum usamaan wey amase waa arbacatun wa arbacatun afarna oo walaala arbacatu min alkhwa oo dee bal afuuhum ma abuuhum aabahood asamaan waa subaglihii weeye samaan ninkaas subaga yimid ama xirfadiisa hayda subagla ahan waxa weye afar oo macnaa ujeedadu markay noqoto afar walaal ah oo ruwaadii kaba mid ah misaalkooduna waa ilmo abu saalix ilmo abu saalix hodee uu aada u mashhuur yahay ninkan suhayl ibn abi saalix la yidhaha kitaabka muslim kuga badan ee axaadiista ama dee kolley suhayl ibn abi saalix macruufkee horena aan dikrigiisa usoo araragnay halkii min xadisa wanasi iyo meelo kale baan kuga soo aragnay suhayl ibn abi saalix iyo aabahood ninkii loogu kunyooday oo saalix la odhanayay saalix ibn abi saalix iyo moxamed iyo nin cabdullaahi magaciisu yahay cabdaadna la yidhaha barkoodna ay laba ka kala dhigeen afartaas maxay yihiin ilmo abu saalix weeye oo afar walaalaha misaalkoodna waa abu saalix ninkaa dee raawiga ahaa taabiciga ahaa macruufka abi hureyra wax kaba warinayay kolley magaciisa dakwaan baa la yidhaha ee asamaanna waa la yidhaha azayaadna waa la yidhaha asamaanna waa kaa dee waa imanka misbe kaa xirfadiisu subaga ay ahayd ama dee iibintiisa iyo waxyaalaha sayaadna waa kaa ama dee saliid saydkii weeye ama saliidii ayuu iibin jiray ama keeni jiray oo tan baa markaa zayaadna waa la odhanaya waa xirfa samaanna waa la odhanaya laakiin waa nisbataasi waa xirfadiisii magaciisa dakwaan baa la yidhaha haddaba afarna waa ilma marka abu saalix abu saalix wakhamsatun wakhamsatin labadii siodba wado wakhamsatun shanna oo shan walaalaana khamsatu min alikhwana misaalkoodu wey ajaluhum shanta ka ugu wey min sufyaanu sufyaan wey macnaa xagga tan markay noqotona waa ilmo cuyayna ilmo cuyayna ayaa intooda malaa waxwarisay in ka ziyaadsana way jirtaa baa la yidhi oo tobanna waa la gaarsiiyeybe shan bay ahaayeen shantaas dee ninka ugu mudan cilmi ahaan ugu mudan waa sufyaan ibnu cuyayna afar nin oo kalaa la dhashay oo aadam iyo cimraan iyo moxamed iyo ibraahim la kala idhaha dhammaantoodna riwaayo way leeyihiin ama xadiidka sheegay bal markaas shan markay noqoto misaalkoodna waa sufyaan walaalihii oo uu isagu ugu mudan yahay wa sitatun ama wa sitatun lix iyagu walaali ihinaa naxu bani siriin waa reer bani siriin iyo dee dadkii shabahaya taa kuba shabahayay oo markaa siriin waa nin uu xoreeyey anas ibnu malik oo kolley mala waa waktiyadii ugu horreysay shahaadadu ciraaqiy ka bilaabmeen fadyigoodiibuu ahaa ayuu kaba mid ahaa isagaa mar dambe kitaabeeyey oo mukaataba ahaan buu ku xoreeyey dad fiicanna waa dhalay oo badan oo dadkaas weliba badanee uu dhalay ruwaad ilaa lix gaadhsiisan oo weliba dhammaantoodba cilmi xambaare ama riwaayo leh ayaa kaba mid ahaa dee waxaana ugu mudan raggaas markaynu eegno manzila ahaan iyo martaba ahaan san ajaluhum sufyaan uu yihi moxamed ibnu sirin iyo haweeneydii aynu shalayba haynay xabsa bintu sirin waa labada dee marka la eego manzil ahaan ugu mudan ee laakiin dhowr kale ayaa jira oo la walaal ahaayo lix bay gaadheen lixdaasna moxamed iyo anas iyo yaxya iyo macbad iyo xabsa iyo kariima barhkood baa magacyada ay barhkood ama cid siyaad ay kusoo daraan barhkood halkan iyo bal adigu lix walaala ana misaalkoodu waa reer sirin marka wuxuu uhi weliba arrin gariib ah oo iyaga halkan nooguma sugno duraa'ibtaa sanadka ama labaaibtiisa laguma tiriyo wasamacuu way kulmeen reer sirin kuwa ilma sirin salaasatan xaala yihiin iyagoo saddexa waad xaalaysan saddex xaalo ay yihiin ayay ku kulmeen waxa weeyaan fii sanadin waaxidin yarwuuna iyagoo warinayo macnaa yarwi bacduhum can bacdi barhkood barka kale uu ka warinayo arrin kale oo qariib oo dhacday waxa weeyaan xadiid ayay saddex iyaga kaba midi sanadkiisa ku wada jiraan oo midkood dadka kale uu ka warinaya oo saddexdaa maxaa kaba mida moxamed ibnu siriin oo walaalkii yaxya ibnu siriin ka warin walaalkii yaxyana anas ibnu siriin buu ka warin anas ibnu siriin baa anas ibnu malik kaba warinaya laftigana wuxu inuu rasuulku yihi oo uu maqlay anas isagoo rasuulku yihi labayka xajan xaqa tacabudan wariqa bal markaa waa saddex ayaa sanadkii ku wada sugan bal wuxuu shaarixu inoo sheegaya moxamed ibnu bahir almaqdasi inuu taqaariibtiisa barhkood uu kuba sheegay xadiidkan in uu moxamed afar ay ku kulmeenba oo afar ay kuba kulmeen oo dee waa arrin gariibana waa arrin dee kolley markaa maxaasinta sanadkanka ama labaaibtiisa laguma tirinayo dariifa oo gariiban afar ay kuba kulmeen sudina arfiyadiisa kolley hadalkaa ibnu daahir leeyahay oo inay afar yihiin taas buu nadmiyaa oo dee markaa uu nadmiyaa halkan markuu kala hadlayo afar baa ku kulmay buu ihaha sanad isagoo dee jidka ay kuba yaalaanna sheegaya ee afartaasi xadiiskooda uu kuba jiro bal markaasaasna waa arrin kale oo dee markaa iyaduna ah shay saddex walaalo oo xadiis kale wada warinayo sanad keliya ku wada jira wastamcu alaaatan wastamacu way kulmeen alaaatan xaal ayihiin saddex yarwin iyagoo warinayo ee mid kasta dadka kale ka warinayo wasabcatin haddaba waduu sabcatin toddoba kuwa u saaxiibkina ama wasabcatin toddoba min alikhwati banuu muqarinin ilmo muqarin weeye oo toddoba walaalaa markay noqotona waa saxaabe waa reer muqarin wahum iyagu muhaajiruuna waa dad muhaajiriintii kaba midoo soo hijrooday oo laysa fiihim ay laysa fi saxaabati saxaabada kuma sugna adhum tiradoodu toddoba walaalo wada muhaajiriina saxaabadii kuma jiraan kale waa sida uu yihi walow dee halkan culimada qaar nadar ay muujiyaan oo nin kaloo xaaris ibnu qays istahmi la yidhaaho awlaadiisii oo toddoba gaadhay ama kaba badnayd oo weliba dadkii walow khilaaf meela jiro xabashada dadkii hijradeedii kaba qayb galay ahaa oy leeyihiin kuwan iyagaaba kaba sii mudnaa ay jiraan nadarkaasi halkan uu jiray iyo in la koobo laydhaha qolada unbaaba jirta ee barhkood baa saa yidhi laakiin qolo qoyskaa kalena waa jiraaye bal toddoba walaalo ah oo muhaajiriina ayaa markaynu noqotona waa iyad qoyskaa reer bani muqarin magacyadana xagga hoose ayay dee ayay u tirin culimadna kol kol dee meelo qaarkood ama dikri magac bay isku khilaafi waxbay soo kordhin ee weyneedanoo kolley dee raggii ugu mudnaana waxaa kamid ah waa si salayna aan soo haynay laba nin oo waa iyaga kaba mid ahaa ibnay muqarin hoose iyagoo saxaabaha barkood ay taabiciin ku tiriyeen waa si aynu xeele casharkii kusoo marnay kolleyna dee raggoodii ugu waaweynaa waxaa kamid ah nucmaan ibni muqarin qaa'idkii muslimiinta maalintiina haweenda waa dagaal aada u weynaana oo qaadisiye dabadeed dhacay bal dee markii qaadisiye aada loogu teliyey oy aada isu urursadeen dagaal kaba sii weynaayo dee nahaawendo meeshii la odhanayay kaba dhacay oo aada u adkaa oo uu saxaabigan iyana uu ku dhintay isagana qaa'idkii muslimiinta laakiin ilaahay subxaanah watacaala muslimiintii nasrigii siiyey dabadeedna awood dambe ma yeela ma reer furus oo weyn oo taas oo kale isku soo urursadaan sii qaadisiye nahaawanda nahaawando dabadeed ma yeelan be bal markaa taas buu ahaayo dee ninkaasaaba kaba mid ahaa reer muqarin bal markaa waa sabcatin ama waa sabcatun banuu muqarinin wahum muhaajiruuna laysa fiima laysa fi saxaabati caddum tiradoodu lakin bal waxaa ku jira waa naasaasan walaakhawaani labadana waa labadiiba u dambeysayeen macnaa labada shaksiya walaala ahi jumlatun faga khabar way badan yihin iyagu waa jamaaco maaha miisaan keliya lagagama sheegayo laba walaali aad bay u banaamayaan oo laba walaal ah markaa miisaan keliya saxaabadu inoo sheego ka cusba ka cusbaba weeye kollay wasanka markaan aqriaynana ka cusbatio walow ka cusbata haddii la yidhahna daruuro shiciroo keenaysa aanay jirina labadooda ay isku mid yihiin maanta waayo waxay isla dheeryihiin ma jirto ee munaasabo kaafiyada dambe hadduu suxbatan waa kaafiyadii siayda haddaba labadood sadri ay isku mid noqdaan ayay markaa tani keenaysaa waa munaasaba maanta kasradan keentay ama farka munaasaba keentay daruuro shicir ma keenin واأkوان واأkخhواaن جuملة جaماaعة wy waa ka cتبةa أkي بن مسعوudi waaba sida cتبة oo cabdاللahi بن مسعوuد walaalkii ahaa hma labadooduba du صحbatin oo ninkii cubaydاللh بن cabdاللh بن cتبة فqahadii kamid ahaba waaba awowgii hadaba cتبة بن مسعوud iyo cabdاللahi بن مسعوud waa laba walaalaa labadooduba aصxaabtii rasuulkay kaga mid yihin waanay badanyihin dadka iyago aصxaabta ahaa tirada in ka badanna ilaa toban iyo in kalena tiradu sharaxabaynu qaybay nooguga suganta si ilma cabaas oo kale bal umuuraha weeye kolle faaidana waa sheegna iskaba dhaafaya meelo yar unbaan yar qaban safxada saddex boqol iyo lixyo toddobaatan sadarka ugu hooseeya ka ku xiga ee ka sareeya amsilo badan buu jiriya sheekhu markii dambe oo horta tan wuxuu kaba dhigay wastamacu salaatan yaruna in laqzi ahaanba ama mubaaraxaan loolaba yimaado o laydhaha bal sheeg saddex walaalo oo barhkood barka kale ay kaba wariyeen ama weliba lasii qaydo la yidhaha weliba xadiis keliya ay kala warinayaan marka haddaba sadarka ugu hooseeya ka ku xigaa waxaa kuba sugan isagoo xadiiskan markaa sheegaya halkuu ku suganyo kitaabulcidar uu kaba soo qaadayo daara qudni ayuu min riwaayati hishaam ibni xibaan ama xabaan laakiin sawaabku waxa weeyaan hishaam ibnu xasaan waa ninkii asxaabtii reer maxamed ibnu sirin ama xertiisii raggoodii oo xiftigiis ama axaadiistiisa raggoodii u badsadayba kaba mid aha markaas raggii lamidka ah qataadiye ama saciid ibn abi carabiya bal markaa hishaam ibnu xasaan weeye ibnu xibaan ma aha taas waa mid sarxada ku xigta sadarka afraad marka la soo gaadho mihaal sabcati de kolley icraabkii baan taakeynahayn bo mihaalu sabcati tanii baa itaale waa banuu muqarin in dee la rafciyo un taas dhaxaa marka la marayo ayaa wuxuu soo dhigtay markuu dhaafo wa mihaalu lakhaweyn marka uu galo waa safxada bartankeedun wa mima yustaqrabu fi lakhaweyni baa ii taala marka xagga walaalaha waxyaalaha qariibka ah ee la qariibsado maxaa kaba mid ah oo uu sheegay muuse bnu cubaydata laakiin alrabadiyu weeye horta azabadiyu baa ii taalla kolley waa dhaxaha marka misaal lakhaweyn marka aragtaan kasiirun fi saxaabati waman bacdahum kacabdillahi bni mascuud wacisa bni mascuud wakilaahuma saxaabi wamima yustaqrabu fi lakhaweyni ana muusa bna cubaydata azabadiya waa fi alrabadiya weeye waa ra horta xarabka hore waliba daalkuna waa daalkii dhibicda lahaa iyo taasi arabadiya ayaa wuxuu uhi baynahu wa bayna akhiihi cabdillaahi ibna cubaydata fi lcumri samaanuuna sana waa arrin qariiba wuxuu leeya labadaa nin walaala ah ee aabba uu wada dhalay sideetan sanood bay kala weynin sideetan sanood ayay kala weynin bal waa taas waana sida imaam nawowi kitaabkiisa irshaad ku sugan culumulxadiis waan eegeegayo walow loo tiiriyo narka iyadoo laga nisbaynayo horta dee dabcadan ahaanaysa isheedu kuma dhicin laakiin imaam nawowi taqriibkumuu sheeginay kitaabkiisa irshaad buu kuba sheegay suraxda kitaabkana ee kalena waa sida inoogu wada sugan waana kolley hada uu yihi ibnu qutayba kitaabkiisa macaarifuu kuba yihi xafid xajarna taadiib taadiib laba meelood buu kusoo qaadaayo markuu ka hadlayo cabdillaahi ibni cuba cubaydana uu sheegaa walaalkii muuse inay intaa kala weyn yihiin isagoo kusoo naqliyey ibnu qutayba oo yihi wax nadiira markaa mala oo cid kaloo lamidisaa ma jirto markuu joogo muuse bnu cubaydato tarjamadiisana wuxuu soo naqliya ibnu maquulu ka soo naqliyaay laakiin wuxuu dhaha muuse iyo maxamed nin kale walaalaayana maxamed la odhanayna waa jiray markaas kolley waa sa taal bal marka labadoodana cabdullaahi barkooda way siqee bad baa daciifiye badna way tawsiiqiyeen oo de waa nin shaqa ayaaba lagu tiriya sida xaafid u tawsiiqiye rag kale ka horeeyey ama muuse bnu cubayda waa nin caabid ahaa laakiin daciifa adigu si anigu walow kutubta aan sheegaya ay wada dhacday laakiin weli waa arrin aan weli fahmi la-ay ama de waxa weeyaan aan igu yar adag in markaa tan aan tasawuro oo jaanibkay iga adag tahayna labadoodu xagga geeri ahaan saddex iyo labaatan sanood baa udhaxaysa haddii muuse ayaa waxa weyn cabdullahi bni cubaydata ayaa weyn oo isaga boqol iyo soddonkiibuu dhintay nimankii khawaarijta ahaa ee dadka gaalaynaya xaruuriyadiibaa qudayd kuba dilay waktigaasay dad badan meelaha ku dilaan inkan kalena boqol iyo saddex iyo kontonkiibuu dhintay de saddex wax dayarna soo muuqata kumuu dhiman waa nin siqaara saxaababa soo gaadhay waktigoodiibuu ahaa ama midhashii ugu dambeeyey musa bnu cubayd ayaanu arkin be laakiin saxaabada qaar way noolaayeen markaa uu noolaa cabdillaahi ibnu markaa cubaydana dee kolley dacdiisu boqol iyo soddonkii hadduu dhintay nin boqol iyo taa gaadhay ma ahayn bal kolley walow aan arag wakti uu dhashay haddana xuduuddii kontonkii iyo lixdankii kama horeyn weeye waayo waa dabaqadii qataade iyo zuhri iyo markaa kolley da'dan inay soo baxdo labadoodu aad baan u qariibsanayaa laakiin kutubtaa kala duwan waa si aynoogula sugan ama maxamed haddii laydha maxamed tarjamau leeya ma garanayo maxamed haddii laydha riwaayat laba can ilabnaa balbeyd in yar baan kaga dari wacagtum waa dadkii aabbayaasha ahaa waxay caruurtoodii iyo inamadoodii ama hablahoodii kaba wariyeen iyo taa cagsiye oo de waa dariiqii badnaa waa abnaadu waxay aabbayaashood ka wariso taasi waa dariiqii isagu badnaa kallina waa qayb riwaayata bakabir cabdinasaakir kamida saan soo sheegay fawaaida noocan garashadiisana kolley waxaa kaba mid ah ruuxu hadduu tan ogyahay dee aabba inankiisii ka wariyey oo uu arko wuxuu kaga badbaadayaa inuu u maleeyo taxriif inuu sanadkii dhacayba oo taxriifkuna uu yahay halkan maanta ay taallo can ibnihi ay taxriifka oo can abiihi ay sawaabku ahaa inuu taa u maleeyo ina waad u malaynaysaa haddaad aragto aabbo laleeyo can ibnihi waxaad is odhan kartaa malaa waa qalad ee meerta sawaabku waa can abiihi laakiin marka tan la og yahay taasaa lagaga badbaadaya oo badnigii xaggaasaabaan ka aamin noqonaynaa ee gees kalena iyaduna tanziil naasi manaazilahum way jirtaa iyo umuuro kalena way imanaysaa bal taasaa ugu weyn waxa aan kala hela halkan wuxuui musanafku way alifeen culimadu iyadna waa tasniif khadiib iyo waa raggii alifay kaba mid ahaaye fiima akhada abun can ibnin fiima wixii akhada uu wariyey abun aabba uu wariyey can ibnin inankiisii uu kaba wariyey wadalika ka cabaasin cabaas ibnu cabdilmudalib weeye o can ilfadl inankiisii fadl ibnu cabaas rasuulka ilaahay inuu jamciye labadii salaadood maqribe cishaay musdalife uu ku jamciye kaba wariyay sidaas taasoo kale waxaa isaguna oo wariyo inankiisii kaba wariyey waailo kollay markaan wasanka aqrihayno m labadoodaba waailo iyo canbakri xarako keliyaan u yeelina ma tanwiinayno laakiin imaka waailun waail wixii uu wariyey oo can bakrin bakri uu kaba wariyey ibnihi inankiisa weliba axaadiisa xooga ayaa sideediya barkood asxaabu sunan ay wariyeen uu kaga gudiyey xadiiskii ahaa inuu rasuulkii ilaahay safiya markaa uu guursaday waliimadiisuba sawiiq iyo timir ay ahayd ayaaba kaba mide ayuu kaba wariyo waa axaadiis marka asxaabu sunan ay wariyeen adigu sideed xadiisoo barkood ay sunan alarbaca ay kula sugan yihiin an kada waailun awaailun can bakrin ibnihi wataymiyu kolley wasanka dee iskadee lama muujsadayna wataymiya wa sulaymaanu taymiyu sulaymaanu taymina rawaa waa wariyey can ibnihi inankiisii muctamirin muctamirha waa wariyey fii qawmin waa marka waxa weeye qolooyinkan hadday yihiin cabaas iyo waail iyo taymi saddex buu inoo sheegay fii qawmin fii jamaacatin wey iyagoo jamaacaad dhexdood kuma suganoo ujeedadu iyago kuma koobno misaalku weliba wax yari ma soo raacayaan dad badan oo kalaa jira amsilo badan oo kalaa waa fii jamaacaat fii jamaacatin rawow can abnaahi iyagoo dadkaasi ka mid ah oo ku dhex sugan jamaaco iyaguna abnaadoodii kaba wariyey bal taasba weye kollay jamaacadaasna sheeku waa idin tirinaya dee rag badan buu magacaabaya idinka insha allahu tacaala eegan doona bal markaataa idinkaa eegan doona bal barkood daraaiflihina way kuma jirtahay waxaan tidhaha malaa sixid bay u yar baahan tahayna waa safxada labaad saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan markuu intaanu beydka dee dhammayn sharaxan dhammaynon kolley haddaan sadarrada eego waa sadarka adagoo tobnaad meelaha sutay ama sadarka tobnaad marka xagga bishaan kasoo tirino ayaa waxaa ku sugan wara waa abusheikh ibnu xibbaan can abiihi can cabdirazaaq xikaayatan eeg hadda misaal baa inoo socota waxaa inoo socota ee riwaayat aladaa can alabnaa amsiladaasu waday halkana maxaa dhacay waa can abiihi baa dhacay markaa laba taxriif baa meesha ku wada sugan midirawa sheekh abusheikh ibnu xibbaanka ibnu xibbaan lama yidhaaho dee waana awowgii eh waxaa la yidhaha abusheikh ibnu xayaan baa la yidhaha waa xayaani xibbaan horta ma aha waayo cabdillahi ibnu maxamed ibnu jacfar ibnu xayaan baa abusheikh la yidhaha laqabkiisaasna waa abusheikh cidda wax ka warmayaana waasta raggan kale ka horeeyey ama misaalkii aan haynayba weye waa can ibnihi cabdirazaaq weye can abiihi maaha oo halkaasna can ibnihi ma weeye ka horena waa xayaan intaasba weye bal markaa umuuraha sidaan fila badan oo midhkood dee waxyaaba daraa'ifa iyo umuura ay lahaayeen baa taas wey hadaba can ibnihi muctamirin fii qowmi ama abubakrin can alxamraai caaishata caaishata allah subxana watacaala anha
العالمين والصلاة والسلام على سيدة المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمتنا وزدنا علما علمتنا أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحابة السوداء فإنه لابن أبي عتيق وولد الوصيف بصديق وعكسه صلى ففيه الوائل وهو معالم الحفيد الناطر ومن أهمه إذا ما أبهم ربه جد وذاك قسما قسمين عن أبي فقد نحى أبي الأسر عذابه عن النبي اسمهما على الشهيد فاعلمي أسامة بن مالك بن إن قدمي وسعني أن يزيد في بعده كبازنا عمرنا غنونا جواز أو أمر أبا أو جده ونفس رفته بأمر حملا له على الجد الكبير لا على وسلسل الأباء تميمي فعد عن تسعة قطوع وفوق ذا ورد وصنفوا في السابق واللاحق وهو اشتراك الراويين السابق موتا كالزهريان وبتدارك تمد ويجرى ويعذرك سبع ثلاثون وقرن وفي أسرك الجعفي والخفافي بسم الله الرحمن الرحيم وخمسها
ruuxa in wax laga warnayo laakiin qaybta hore waxay ahayd iyadoo waalidkii wax dhalay ilmihiisii cilmi ka qaatay ama cilmi ka wariyey axaadiis kaba wariyey amsilana waan soo aragnay taas marka hadda labadan bayd oo kolay kii hore ama amsiladii riwaayatulabaa can ilabnaa calaaqa la leh wuxuu inoo sheegayaa bal sanad xadiis kuga yimi xadiiskuna kollay bukhaarina waaba kuga sugan yahay taas qalad bacd alculamaa kaba dhacay ay ka dhigeen arrintan imika aan haynay ama aan markii hore soo haynay baabkeed ay ka dhigeen iyadoo arrintu taa aanay ahaynay tasmiyada ruuxa iyo magacadiisa un qaladku uu kaba yimi saa wuxuu ihi maadamku raximahu llahu tacaala ama abubakrin ana abubakrin ninkan abubakrin ama dee magaciisu laqabkiisu taa in kunyadiisu ay tahay ardaaduu isagu warinaya oo isagu wariyey weeye oo ka warinaya can ilxamraa'i xamraa waa laqabkii dee xumayraana waaba mashhuur bay ahayd in la yidhaaha imaka laqab caaisho weeyo can ilxamraa'i caaishata caaisho adigu ka warinaya kollay wadan ahaana marka hore caaisha sin baa la odhanoo waa la sarfinayaa daruuro wadan daraaddeed haddaba ujeedadu waana sanad wax dhacuu inoo sheegayahay fi lxabati sawdaa'i fi xadiisi lxabati sawdaa'i xadiiskii ahaa الحبة السوداء صفاء من كل داء الحديث كان سنة يا وحى أبو بكر عن عائشة كبصرا أبو بكر عائشة وعائشة بنت أبي بكر بهن وأبو بكر الصديق هذا بس سنة عين كأسيا أما أبو بكر حديث كان ما أنت عائشة كوريا فإنه يسوي ضمن أبي حقيقي معها أبيه أبو بكر الصديق معها أوان أي إستغى أبيه إدعي ولما إيضا أتهي oo isaga ciddo umaha aabihii bay ciddo u tahay oo laydhaaho ibnu abi xaqiiq laydhaaho abi xaqiiqani waa maxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abibakrin asidiiq baa abu xaqiiq laydhaahaa kale xalaafadii rasuulkana uu dhintay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagu maxamedkan ama abu catiiq haddaba abu catiiqaas waa inan uu dhalayo cabdullaahi magaciisa uu yahay ayaa xadiidka warinayey wuxuu ka wariyey eddadii may aabihiiba isaga maxamed ahaa eddadii oo caaisha bintu abibakrin oo wowgiidiga cabdiraxmaan bay la walaal ahayd ay walaala ahaayeen taasuu kaba wariyey horta waa taa xadiidku bukhaari saasaaba kuma sugan isagoo saa bukhaari uu weliba cadeeyey sanadkiisa ku cadeeyey ibn abi catiq yahay laakiin de kutubtii qaarkood ama xadiidku riwaayaadkiisa qaarkood ayaa wuxuu yimi iyadoo tasriixaasi aanu la soconin arrintu ay tahay in abubakrin can caaishata ay tahay markaasaa maxaa dhacay waqulid in adigu la yidhaaho manjaniiqii ama isaaq ibn ibraahim alwaraaqa oo kitaab leh riwaayat lakaabir can alasaaqir ina riwaayat laba can ilabnahna waa qayb riwaayat lakaabir can alasaaqir kaynu soo marray kala mideen kitaab noocaasa leh ila kitaabkiisa riwaayat lakaabir can alasaaqir waa markuu xadiidkan soo qaaday ayaa wuxuu ka dhigay abubakriigani inuu yahay abubakr ibn sidiq oo markaasuu yihi waa abubakr oo inantiisii caaisha ka warinayo waa riwaayat alakaabir can alasaaqir waana riwaayat alaba can ilabna way noqonaysaa qayb riwaayat alakaabir can alasaaqir kala mida intaasay taasi kala dhacday haddaba kii culimadu maxay yidhaaheen u nisbeeyeen qalado waxay yidhahdeen arrinku saa maaha isagaa ka mootay waana qalad xaggiisa ka dhacay eetani riwaayo caadiya weeyaan oo ruux yar baa ruux ka weyn ka warinaya sidii caadiga ahayd caaishana abubakar kan dee maaha waalidkeed maahe saan soo sheegna oba kaasoo bal isaga awogii babay la simayd ay la dabaqa tahay ama aabihii bay edo u tahay waa isaga maha aabihii bay edo uga tahay oo markabaa qalab dhacay oo cilimadu ka yidhaaheen oo seekaa kaba dhacay kolka inahu ninkani labna adiixakiiqi ma abubakarkani waa ina adiixakiiq ninkaa la odhanaya cabdullahi bn maxamed bin cabdiraxmaan ibn abibakrin oguliba waxaa qalab loo nisbeeyey oo halkan qalab lagu xukmiyey alwaasifu kii ku sifeeyey abubakarkan bisadiiqi abubakr ibn sidiiq kaba dhigay oo abubakrinkii oo dee iyadan wax la socon soo aroortunbuu u qaatay abubakr ibn sidiiq oo iyada aabaheeda iniyo markaa ay noqotay aabaheeda inuu iyadii ka warinayo alamijoogta xadiisu iyada ka wariyey uu sheega ama laba xadiis inuu ka wariyey laakiin xadiidkan arrinku maaha taas abubakr ibn sidiiqna maaha taas ba wey wuxuu li ama abubakrin waa abubakrin araawi ama aladii yarwi can ilxamraai kolkalna dee xumayraana way u timi waa kii alfaadna ay soo amureeen xumayraana walow laftigiiyo kudu sadra diinikum can hadi lxumayraa iyo isagoo dee mawduuc yahay caaishatin oo caaisha ah xamradaasi waa caaishata ah fi lxabati sawdaai fi xadiisi lxabati sawdaai fainahu kaasi labnu halkan laamta way fadxusanfaysaa dee markii hore la dhawaa dee markan ishaadaya ama naqliiyo abyaadana aan ku dhawaaqay imakan aan ku celcelinayo waa laamul ibtidaad ee maaha libniha odhanina markaasoo laamtii daarada hedi ha u qaadana fa inahu ninkan abubakarkana can ilxamraa labnu abi caqiiq waa ina abi caqiiq weeye ninkaas ee cabdullahi bni maxamed waqulida waxaa qalab loo nisbeeyey oo qalab lagu xukmiyey alwaasifu kii ku sifeeyey waana manjaniiqa iska aan soo sheegay ninkaa la yidhaaho waana kitaabkiisa riwaayatu lakaabir can ilasaaqir bisadiiq abubakr halkaa waxaan kaga baxnay walow dee riwaayat laabaa'i can ilabnaa'i oo waana taa riwaayat lakaabir can ilasaaqir wuxuu noo bilaabaya imaka halkan yarkii uu ili waa cabsu cabsigiiyo iyadu waa sidii badnayd oo ah inuu in weladkiiba maanta wax warinayo si yara ah laakiin dee cid kale kama warinayo saasaysan xadiidkan uu ka wariyeyba aabihii ah bal kaas baa ama dee kolkolna way sii dheeraanaysaa oo aabahaasna aabihiin buu kaba sii warinayayo qoys baa wax kala warinaya sibuu halkan ka bilaabaya wuxuu i cagsigu kaa hore cagsigii cagsiguna waxay noqonaysaa markaa waa riwaayat labnaa'i can ilaabaa'i صنف waa alifay o fihi isaga fihi saalwaa'iliyo abu nasrin cubaydاllahi lwaa'iliyo markaa bal la odhanayay abu nasr lwaa'ili ayaa alifay o kitaab gaara ayuu ku uriyay kitaabku markaa maha inuusa halkan misaal deiyo taa inoo sheega wuxuu ka tabucaya oo dee ururinayaaba taraajimtii iyo asaamiidii halkan kaba timi ama waalid waalidkii kaba warinayay